wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa ku waramaya in ciidamada maamulka halkaasi uga dhisan xabashida itoobiya ay jirdil xoogan u geysteen wiil dhallinyaro ahaa daahir faarax ayaa lagu magacaabaa wiilka dhallinyarada ah ay jir dileen ciidanka maamulka xabashida itoobiya ugu daaban dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya waxa uuna xadgudubkan si gaar ah uga dhacay degmada shaniile ee ku hoos jirta gumaysiga xabashida itoobiya qaar ka mid ah helada wiilka dhallinyarada ah ayaa waxa ay sheegeen in ciidanku ay jirdil xoogan u geysteen wiilkooda islamarkaana ay ilkaha ka tuureen jirdilkan ayaa daba socda waraysi uu maalmo ka hor bixiyey daahir faarax kaas oo uu kaga hadlay dhibaatooyinka ciidamada maamulka xabashida itoobiya ay ka wadaan dhulka soomaali galbeed war ilaahay ma taqaanin waar mali walba dadkaagu dhiman maayo hantidaeedu burburi mayso haddaan nahay dhalinyaradii gobolka city haddaan nahay dhalintii barbaarta gobolka city waxaan leenahay war tolkayow tolka soomaaliyeedow ciidanka federaal booliska meel kastuu jooga ha la iska difaaco magaalooyin kasti biyo qaboobo dad baa lagu laayay ayshacad dad baa lagu laayay shinheeda dad baa lagu laayay markaajabta agteedana dad baa lagu laayay marmaarsana dad baa lagu laayay waa aniga ku yidhi lixdii biloodoo na soo dhaaftay sagaal iyo toban qof baa lagu laayay saddexdan biloodoo na soo dhaaftay toddoba qof baa dhimatay maanta muwaadinka eegii baa dhintay ninka masaajid dhexdeeda lagu yimid berri anu baan badbaadayaa dulmiga uu gumaystaha xabashida itoobiya ka wada dhulka soomaali galbeed ayaa xargaha goostay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ay u jirdileen dad xoolo dhaqato ahaa isla markaana ay xoolihii ka qaateen